hay-adda naafadaha qaranka soomaaliyeed ayaa waxay magaalada muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay saameynta isbeddelka cimiladu ay ku leeyihiin dadka baahiyaha gaarka qaba kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda hay-adda naafada qaranka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool gobolka banaadir kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saareeyey ka hortagga iyo ka jawaabista xaaladaha isbeddelka cimilada ka dhashay khilaafaadka saameynta ay ku leeyihiin dadka baahiyaha gaarka qaba agaasimaha hay-adda naafadaha qaranka iyo qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool gobolka banaadir ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka shirkan wuxuu ku saabsanaay isbedelka cimilada sidee looga hortegi karaa dadka baahiyaha gaarka qabo haddii roob mayigaana amba duufaan amba dhibaato walba oo cimilada keentay ay timaado sidee looga gaashaaman karaa saasay ku saabsan tahay beriga shirkaanu saasuu ku saabsan yahay waa soo dhaweyneynaa qabanqaabayaasha iyo hay-adda naafada qaranka iyo intii gacan ka geysataba waa soo dhaweyneynaa soo dhawaada shaqo wanaagsanaad qabateen aan leh isbedelka cimiladu dhibaato oo oo xag alla ka timid waaye waxay ka leedahay dadaal waa leedahay kahortag waay leedahay sidee hadday timaado looga badbaadi karaa dadka baayaha gaarka qabo waa sidaas waaye waxaa beriga meesha loo fadhiyaa waxaad ka faa-ideen inaad dib u laawatiin xaafadihiina geysiin aada horumarisiin waxaa jiraan xitaa cunto qaar oo ay noqdaan exbyr ay dadka qaar ku naafoowaan inta badan wax ma akhriyaan dadka wixii iska soo gataan oo iska cunaan marka inaad ka taxdirtiin oo waxyaalaha qaar aad iska ilaalisiin waxaan maanta inta iskugu nimaanay oon muhiim inoo ah inaan isla falanqeyno oon group discussion aan ka sameyno cimilada naafada dadka naafada ah saameyntay ku leedahay iyo qeyba u kala baxdo biila-aanta ka mida waxaa ka mida marka ay timaado fatahaada biyaha biila-aanta waxay keenaysaa biyo wasaqa inay yimaadaan oo ay saameyn badan ku yeeshaan haddana fatahaada biyahana sidoo kale saameyn bay ku yeelane waxaa sidoo kale soo galaya haddana waa laba qeybood ay u kala baxayaan sida dagaalada iyo haddana cimiladiiyo isku xiran ayadana saameyn saameynta ay ku leedahay dadka naafada ah